iyadoo ay weli taagan yihiin colaado iyo iskoolimaadyo hubaysan oo ka dhacaya qaar kamida deegaanada duulangoboleedka galmudug kuwaas oo u dhexeeya beelaha walalaha ee wadadega deegaanada mihiga ayaa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada galmudug oo ay ku jiraan odayaasha dhaqanka culmo udiinka dhalinyarada haweenka iyo maamulka galmudug ayaa si wadajir ah loogu baaqay inay ka qayb qaataan joojinta colaadaha iyo soo celinta nabadda iyo xasiloonida deegaanka ustaad nuur dhiblaago oo kamid a barayaasha wax ka dhigay iskuullada iyo jaamacadaha galmudug ayaa shacabka iyo maamulka galmudug ugu baaqay ka qayb qaadashada joojinta colaadaha sokeeye ee xilligan ka jira deegaanada maamulka galmudug ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxaan ka baryayaa deegaankan in ilaahay colaadda ka dulqaado xaqiiqatan xalku kuma imaanayo aamus iyo cabasho ama cudurdaartoona xalku wuxa uu ku jiraa maamulka ka jira deegaanada oo iska howla arintaas xalka gaarideeda hay-adaha amniga iyo kuwa garsoorka oo mas-uuliyadooda si dhaba u guta shacabka oo fahma xaqiiqada nolosha iyo inaan dagaal iyo colaad joogto ahi maslaxad bulsho mid deegaan iyo mid ummadeed midna aysan noqon karin waxaan soo jeedinayaa cid walba inay kaalinteeda qaadato si xal loogu heli lahaa deegaanadaas colaadaha ka jira kuma soo afjarmayso waqtiba waqti in lala sugo guddiyo la magacaabo maslaxad inta la galo meel ku dhammaata kadibna bartii kasii bilaabata waa in la darsaa xaqiiqada dhabta ee waxaana ee salka ku hayaan taariiqo soo jireena iyo waxyaabo fara badan oo bulshadaas ku dhex faafayaa jira wixii maamul ka qaban karana waa in maamul qabtaa shacabka laftirkoodana waa inaysan maamul kaliya wax ku halayna xaqiiqada dhabta ay fahmaan waayo waxa dhimanaya waa si ayagii waxa baaba-aya waa hantidoodii waxa dibudhacaya khasaaruhu gaaraya waa deegaankoodii waxa hallaabaya waa adduunkoodii aakhiradoodii waxaa hagaagsan marka ayadoon cidina cid eedaynin in xoogga la isuu geeyo oo cid walbaba kaalinta ayadu ay ku leedahay ay gudato maalmihii ugu dambeeyey ayaa qaar ka mid ah deegaanada maamulka galmudug gaar ahaan gobolada mudug iyo galgaduud waxaa ka dhacay dagaalo beeleedyo kuwaasoo u dhexeeya beelee walaalaha oo halkaas wadadego kuwaas ay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale barakac baahsan